bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta barnaamijka dhacdooyinka maanta habeen kasta aad ka dhegaysataan xiliyadan oo kale radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimcaha caawa ay taariikhdu ku beegan tahay kow soddonka bisha toddobaad sannadda labada kun lix iyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinkana waxaa ka mid a maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab ayaa maanta waxay isku dayeen inay galaan xarunta c i d da iyagoo gawaari qaraxyaa laga soo buuxiyey ku qarxiyey afaafka hore ee xarunta c i d da ee ku taala isgoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho qaraxyada ayaa waxaa khasaaro ka soo gaaray dadka shacabka ee ku sugnaa agagaarka xarunta c i d da waxaad maqli doontaa wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamed oo faahfaahin ka bixinaya khasaaraha ka dhashay weerarka ay maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay ku soo qaaday xarunta c i d da iyadoo maleeshiyaadkii isku dayay inay galaan gudaha c i d da ay ciidamada ammaanku ay toogteen sidoo kale qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinkana waxaa ka mid a maamulka isbitaalka madiina ayaa ka warbixiyey qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay weerarkii kooxda al-shabaab ay ku qaaday xarunta dambibaarista c i d da oo la gaarsiiyey isbitaal madiina waxaad maqli doontaan agaasimaha isbitaal madiina maxamed yuusuf xasan oo faahfaahin ka bixinaya xaaladda dadka la gaarsiiyey isbitaalka iyo sida ay ula tacaalayeen sidoo kale qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinkana waxaa ka mid a waa maxay amni amni daraduse maxay tahay waxaad maqli doontaan waraysi dheer oo aan uga hadlayno arrimaha amniga dalka oo aan la yeelanay falanqeeyo arrimaha siyaasadda iyo weliba xiriirka caalamiga xasan sheekh cali oo muqdisho ku sugan qodobada sidoo kale aad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinkan waxaa ka mid a wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa si rasmiga maanta u soo xiray tababar lagu baranayay sharciga shaqaalaha ajnebiga oo ay ka qayb galeen midowda ardayda jaamacadaha muqdisho iyo suxufiyiinta ka howlgal gobolka banaadir waxaad maqli doontaan wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ciidanka booliska ayaa waxay howlgal ay ka sameeyeen degmada xamadyada bay ku soo qabqabteen dad isticmaalayay ama ka ganacsanaya maandooriyaha loo yaqaan xashiishka iyo dad amni daro ka wada degmada xamadyadab iyadana lagu soo xiray saldhigga afardoodka ee degmada xamarweyne maxkamadda gobolka banaadir ayaa tagtay saldhigga iyadoo dhegaystatay eedeymaha loo eedeysanayaasha gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyo taliyaha saldhigga afardood iyo gudoomiyaha degmada xamarjajab oo ka hadlay howlgalkii lagu soo qabqabtay dadka isticmaalaya maandooriyaha iyo weliba kuwa amni darada ka wada degmada xamarjajab iyo xukunno kala duwan oo lagu fuliyey ayaad maqli doontaan qodobada iyo qodobo kale aad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka maanta hase ahaatee gabagabada barnaamijka caawa heesta aad maqli doontaan
Thank you. tahay dhammaantiin dhegihiina furaho dhulka daaficiisiyo dhimashada dhimashada
dhimashada hatiidina Ah, dhimashada dhimashada
dhimashada hatiidina
soomaalay dhammaantiin dhegihiina furaho dhulka daaficiisiyo dhimashada dhimashada
dhimashada hatiidina Ah, dhimashada dhimashada
dhimashada hatiidina
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka maanta aan gudagalayna kooxda ugus waxay isku dayeen maanta inay galaan xarunta dembibaarista ee c i d da ee ku taal isgoyska agagarka isgoyska kilomitr for iyagoo gawaari ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qaraxa ku dhuftay iridda hore ee xarunta c i d da qaraxyada ayaa geystay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaabac ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhimatay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarka maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen xarunta dambibaarista ee c i d da iyadoo wasiirka amniga iyo taliyayaasha hay-adaha ammaanka ay tageen goobta wasiirka wasaaradda amniga ayaa warbaahinta qaranka ugu warbixiyey khasaaraha ka dhasha weerarka fashilmay
بسم الله الرحمن الرحيم و marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo ah, intii ku dhimatay isku dayga ay isku dayeen al-shabaab inay weerar ku soo qaadaan ah, hay-adda ah, dembi baarista c i d da waxaan u tacsiyeynayaa shacabkii meeshaas ay wax ka soo gaareen intii dhaawacmatayna waxaan leeyahay ilaahay dhaawaca ha u fududeeyo intii ku dhimatayna waxay ahaayeen dad ah, shahiidiina marka ilaahay janatulfirdows ha geeyo Een, isku daygaas ay isku dayeen al-shabaab eh, wixii ay damacsanaayeen ummadda soomaaliyeed ay la damacsanaayeen ma aysan gaarin ma aysan helin runtii Een, waxa keliya oo ay fiirinayeen ay raadinayeen waxa waaye hay-adda c i d da oo ah institution symbol u ah ama eh, u ah yani symbolic u ah dowladnimada inay yidhaahdaan waa soo weerarna ayay rabeen Een, laakiin een, ciidanka eh, booliiska soomaaliyeed ee c i d da runtii eh, xogtana way hayeen ah, wayna u diyaar garaysnaayeen in hay-adda marna aan la soo weerarin Een, ka hortag bay sameeyeen Eh, dadkii weerarka soo qaaday oo ilaa iyo toddoba qofood oo shabaabana meeshii baa lagu dilay maydkooda wuxuu yaallaa bannaanka sidaad soo aragteen uma aysan suurtagelin inay hal qof oo gudaha inay soo galaan oo hal qof oo boliisa ama ka tirsan ciidanka amniga inay yani wax dhibaataa u geystaan Een, ayagana meeshaas baa lagu laayay oo lagu lagu wada dilay Eh, toddobadii mayd oo aada soo aragteen meeshii yaalena waa waa toddobadii shabaab ahaa Eh, isku dayday weelkaas inay soo qaadaan Eh, waxyeeladii iyo ay la damacsanaayeen inay gaarsiiyeen shacabkana ma aysan suurtagelin nasiib darase waxaa ku dhintay dad shacab oo meesha maraayo ilaa iyo shan qofood ayaa ku geeriyootay Een, ilaa iyo dad lagu qiyaasay eh, toban qofoodna waa ku dhaawacmatay Ah, dhinaca ciidanka amniga waxaa nagaga geeriyooday hal qof oo boliis ah oo ka tirsan hay-adda c i d da waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo shan kaleeto oo ayagana isbitaalada la geeyay oo aan ku dadaalayn in yani ay caafimaadkooda helaan Een, marka sidaas bay wax u dhaceen Een, waxaan leeyahay maanta waxaa lagu faani karaa in yani aysan u suurtagelin Een, wixii ay rabeen inay sameeyaan laakiin mar walba oo shabaab ay soo weeraraan een, mar walba oo ay isku dayaan inay yani dhibaato iyo gumaad ay u geystaan shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel walba yi- joogaan waxaa keliya helayaan waa waa dhiirigelin inay la dagaalamaan sidii lagula dagaalami lahaa ayay dhiirigelinaysaa Een, waxaa kaleeto mar walba meesha eh, ka baxaysa waxay meesha ka saaraysaa iyadana in waxa keliya oo hadda usoo haray ay yihiin inay shacabka ay la dagaalamaan inay banaysteen dhiiggii ummadda soomaaliyeed oo aysan ahayn dagaalka ay dagaalamayaan dad yaqaana sababta u dagaalamayaan dad yaqaana inaysan ahayn inaysan mabaadi aysan ku dagaalamaynin inaysan diin ku dagaalamaynin sababtoo ah wax walba oo ay sameeyaan waa wax diinta kasoo horjeeda markaa fiiraysa marka een, dhaqanka soomaaliyeed iyo diinta islaamka intaba wax kasoo horjeeda waayo marka ma aha dad waxay u dagaalamayaan yaqaano een, waxay u badan yihiin dad yacni caqliga laga xaday een, dadka dhallinyarada soomaaliyeed ee shabaab hadda ku jiro waxaan aaminsanahay in wax dad cusub oo recruitment inuusan jirin oo ay sameeyaan dadkii inay yacni caqligooda ay ogaadeen waxay u dagaalamayaan inaysan wax maslaxad ummadda soomaaliyeed u ah marka inta ku jirto eh, caqliga laga xaday yacni iyo waalidiinta intaba waxaan kula dardaarmayaa inay yacni em, ka soo baxaan ciddii ka soo baxdo oo s- yacni cafis weydiisato dowladdu waxay diyaar u tahay inay cafiskaas ay siiso waa ciddii mabda'iyan ka soo horjeesanayso fikirkaas ka tanaasulayso een, eh, aqoonsanaanis taageeraysana dowladda soomaaliyeed yacni waa cafinaynaa madaxweynaha ayaa dhowr mar ku dhawaaqay eh, cafiskaasna wuu furanya laakiin inta dagaal soo gelayso waalidiintana waxaan u sheegaynaa caruurtooda ma haddee in banaanka sidaa loogu dilo loogu laayo yaysan yacni fiirsanin waalidiinta iyo ciyaalkooda caruurtooda ha haayaano ha ka warhaayaano ha la hadlaano een, ha wacyigeliyaano een, si fikirkan iyo dadka dabada ka ka riixay intaba loo baabi'iyo waana waktigii la baabi'in lahayn runtii way soo dhowdahay marka waxaan rabaa inaan intaas kusoo gabagabeeyo een, shabaab wixii ay damacsanaayeen maanta inaysan suurtogelin ayagana ay meeshaas ku hungoobeen laguna baabi'iyo waa mahadsantiin Eh, gawaarida laba gawaari laba gaari ay ahaayeen oo isku daya inay qaraxa geystaan Een, kollayta gawaari waaweyn ma aysan ahayn gawaari yaryar ay ahayd sababta keentana dhaawaca inuu eh, dhibkiinu yaraadana taasaa ka mid ahayd iyo ciidankood diyaar u ahaa runtii ayaga waxay rabeen qaraxa gaarida waa qarax loogu talagalay shacabka in lagu laayo kow laakiin ujeedadooda waxay ahayd inay soo galaan markii shacabka markay laayaan inay hay-adda ay soo galaan ayay ahayd umana aysan suurtoobin ka- taas oo waa aragteen marka waxaan rabaa inaan runtii ammaan usoo jee- jeediyo ciidanka c i b da oo generaal eh, saciid axmed keliye uu madaxda u yahay Een, u diyaargarowga iyo sida ay dadkaas eh, sidii shabaabka ay ay- ay uga hortagaan intaba waxaan rabaa inaan ammaantaas usoo jeediyo iyo sida ay xogta u hayeen inta aysan imaan intaba marka een, eh, ammaantaasna waxaa wadaada ciidanka guusta soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka een, een, dembi baarista c i d da waa mahadsantiin
waa maxay amni amni daradoosu maxay tahay waxaan waraysi dheer oo arrimaha amniga aan uga hadlayno aan la yeelanay caawa falanqeeye arrimaha amniga iyo weliba siyaasadda iyo xiriirka caalamiga falanqeeye xasan sheekh cali iyadoona waraysiga uu taabanaya arrimo dhowra oo arrimaha ammaanka dalka ku qotama bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamaha dhegeystayaasha soomaaliyeed dalka iyo dibadda salaan dabadeed ereyga ereyga amni afka so- afka soomaaliga oo asalka ah kuma hayno laakiin ereyga asalkiisu waa carabi waaye wa idaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi saasoo kale waa cabsi waxa ka ereyga kasoo horjeeda waaye sax وإذا جاءوا مركوا يمانا أمر أمر أو من الأمن أو الخوف أمرك وعلى يجران كان الناس درجة أمن الصومال ما قبل أبان بها النبط حتى مع نبط أفكى عبد وحان بها السلام مرك أرجع أمني وأرجع كسيه رجيلة عبسي معناه عن كوننا عبسي الآن sax وعندنا كتبت إلى يرهدان عبسي الآن هي النبط يمكن الدنيا يمكن الدنيا ereyga nabad waa mid iska samaysmo oo dadka bulshada dhexdeeda uu ku samaysmaa waxauna ka dambeeyaa marka cabsi meesha laga saaro cabsida marka laga saaro oo cabsida laga gudbo jisiga labaad ee loo gudbo ayaa waxaa la dhahaa nabad marka midka horena waa la keenaa ka dambana ka hore oo ka dhashtaa taas darteed ereyga amni oo kasoo horjeeda cabsi waa cabsi la-aan waaye laakiin dadka soomaalida hadda waxay u yaqaaniin ciidan iyo nin ma- nin meel me- nin meel waardiyeynaayo iyo nin qori sita iyo waxyaabahaas u yaqaaniin saasna ma aha amniga amniga saas waa ka leeyahay amnigu waa ballaaran yahay dhinac kastow galaa nolosha dhammaanow galaa siyaasadow galaa ciidamadow galaa dhaqaalahow galaa arrimaha diintow galaa arrimaha bulshadow galaa deegaankow galaa marka wax kasta oo qofka bini-aadmiga ah nafsadiisa iyo noloshiisa iyo jiritaankiisa khatar ku ah waxay soo hoosgelayaan erega amni ay soo hoosgelayaan laakiin waa kala muhiimsan yihiin oo waxa waaye amni oo markaas qofka nasadiisa si toos ah jiritaankiisa ama nolol iyo geeri mid khuseeya waaye mid wuxuu khuseeyaa qofka noloshiisa cuntadiisa jiifkiisa daawadiisa mid wuxuu khuseeyaa qofka qorxintiisa waxbaridiisa maskaxdiisa la toosiyo marka meelo fara badan oo amnigu galaa marka ereygaas amniga ah nimankan oo reer galbeedka oo aad u falankeeyey ereygaas waxay u isticmaalaan eregalba oo u dhigmo ingiliishka waxay dhahaan security securitygu marka haddana muxuu yahay markay yidhaahdeen aad isugu khilaafeen marka markay isugu khilaafeen laakiin waa qofka oo ka madax banaanaada ama ka xorooba baahi iyo cabsi marka they say the free from want and fear marka qofku inuu ka xoroobo cabsi oo macnaha qof markaa qori ku haayo ama cabsi oo gaajo oo ka cabsanaayo ama cudur oo ka cabsanaayo tahdiid toosa oo mubaasira qofku inu inuuna qabin iyo mid nafsiya qofku inuu qabo huduu nafsi ama ibnaa nafsiya inuu qofku qabo waaye marka waxaa loogu talagalay adigu ereygaan amni ama security waxaa loogu talagalay sida hadda ay unool yihiin dadka ku nool wadamada scandinavianka oo norway iyo sweden iyo finland iyo wadamadaas iyo yurubtaasay unool yihiin nolosha aan lahayn faragelinta iyo dhibaatada oo qofka ugan cabsi qabino gurigiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa iyo caqligiisa iyo xorriyadiisa ou haysto wixii waxaas keenayaan waxaa la dhahaa amni anaga sida dadkeena hadda yaqaaniin amniga ugu fahamsan yihiin amnigu waa si aad u kooban oo aan macno weyn aan samaynayn
waa tahay marka dalka amnigu lahaan jiray sidee amni loo sugi jira marka waqtiyadii
hore soomaaliya markaa usoo laabano amniga dabcan dadka soomaaliyeed waxay iska ahaan jireen dad oo marka hore xoolo dhaqato ah oo beelo ah oo dee beeluhu sida iska caadiga dadna qaarna waxay ahayn beeraley qaar waxay ahaayeen dad oo xeelaha ka shaqeysa oo kalluumaysato oo xaggaas ahayn dadna dad xoola dhaqato ahaayeen qaybta xoola dhaqatada ah oo soomaalida xoola dhaqatada ah qof ammaan isugu jira ma jiro ninku warankiisuu ku tashan jiray iyo tooreydiisa iyo damuunkiisa iyo falaartiisa geeliisana asaa xoogiisa ku ilaashan jiray markii laga soo gudbana waxaa laga soo gudbay dabcan dadkan beeraha degan iyo oo beeraleyda iyo kuwa xeelaha degan culimo iyo wadaado iyo waxgarad iyaa ka shaqayn jiray laakiin kuwan doorka jira oo xoolaha daba socdahay xoogooday ku noolaan jireen kadib gumaysigiyaa yimid ama reer yurubaa yimid talyaaniga ingiriiska faransiiskayaa yimid kadib dadka ayagaa bilaabeen inay kala celiyaan laakiin kaasi waxa weeyaan amniga hadda aan ka hadlayno sida saxda maaha laakiin kaasay kala celin jireen kadibna soomaaliya lixdankii waxaa loo sameeyey dawla yaroo iska kabkabaa loo sameeyey infacti dawladaasi waa ku guulaysatay waxoogaa reer baadiyaha inay kala celiso inkastoo markay rabaanna ay dagaalami jireen oo amni buuxa oona jirin nimankii askartaa markay yimaadeen oo ay qaanuunkii iyo dawladnimadii iyo wixii koraya ay daaqada ka tuureenna ninkii nin dila waa dilayna ha yidhaahdeen taqriiban toddobaatankii ilaa toddobaatan iyo toddobadii ama intaan dagaalka etoobiya ka aadaynay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliga waa socon kara asoo naftiisa iyo maalkiisa u cabsanayn ammaankaasi wuxuu ahaa ammaan caskari ah oo oo xoog lagu keenay ma ahayn ammaan dadku aqbaleen oo nolosha iyo caqliga iyo siyaasada iyo garashada iyo wacyiga bulshada ay keeneen ma ahayn kadib markaan dagaalka kasoo laabano waan iska caadiyo dee soomaalida markaa waana dintaba dagaalka markii la aadaba awalba markii islaamku dhacay oo xukunka askarku la wareegeen dalka dhigeen dalan dastuur lahayn oo aan qaanuun lahayn oo xoog ku shaqaynaayo laakiin si toosa way ugu dibin markii aan dagaalka aadnay dagaalka markaan kasoo laabanana dadku gacanta dadweynuhu galay dadka meelaha soomaalida dalaway digaayeenoo meelaha gobolada dhexe iyo dagaalaa ka jiray iyo dadkastoo soomaaliya og tahay caasimada iyo hareeraheeda iyo meelaha ugu dhow iyo labada magaalooyinka waaweynaa waxoogaa dhib wax ka jibeen kadibna markii jabhadi iyo dhux ay samaysmeen haddana waa kiila soo baxo dalka laqee naqatay marka dalku asoo nabad lahayn laakiin magaalada muqdisho adiga nina dhig jira maayarka muqdisho ou adiga oday ahaa ayaa sagaashankii iska dhamaaday kadibna waa iska caadiya dadka soomaalida waxay galeen marxaladii faydada oo durib la-aanta iyo dhaxyacay galeen saas darteed ammaan weyn oo hadda la dhaho dib ha loogu laabto sidee ammaanka loo sugi jiray oo buugaad loo qoran oo xeer la fiirihaayo oo ammaan lagu sugaayo oo dadka soomaaliyeed ay hadda iyo dib u laabtaan oo dalkani lahaan jirin oo meel ku qoran ma jiro
waa tahay een, am- amni darada marka maxaa keenaa
Okay. su-aasha ugu fiican taas waaye amni darro waxaa keena koo marka ugu horeysa waxaa keena inayna wadanku uusan ama dalku uga lahayn qaanuun toran oo laysku raacsan yahay meel alla miishe aad aragto inayna ka jirin qaanuun koran oo dadka jooga ayna isku raacsaneen maxa- waxaad ka filan kartaa dagaal sababta waxay tahay eh, bini aadmigu waa xayawaan madaniga waaye xayawaankaas madaniga wuxuu ku nool yahay waxaa la dhaho political agreement ama wifaaq siyaasi wifaaq siyaasi ah waa isfahan siyaasadeed oo bulsho kastoo meel ku nool ay leeyihiin markay ay- ay samaystaan eh, wifaaq siyaasiga ama isfahan siyaasadeed waxaa la rabaa dadku inay qortaan xeer ama adigu xeer leh ama dastuur leh ama qaanuun leh wax inay waxaa la rabaa ay ku heshiiyaan oo markaa kow ay samaystaan maamul qaanuunkaas oo dadka qof kasta ujuuda uu leeyahay u sheegayo ilaa haddii kale waa laysku dhacaa haddaan qofku qof wuxuu leeyahay iyo waxaa lagu leeyahay haddayna cadeen dadku commissiona dhacaya madaxay iskula dhacayaan madax hadday iskula dhacaana waa dadkeena dad oo xoolo dhaqataa waa dad oo aqoon fiican oo duulinimada iyo fahamka iyo wada noolaashada wili udhisilimaha tuurey bistoolo warab bundug taangi waxay rabaan ay ay isku gemayaan saas darteed waxaa u horeeya kow marka ugu horeysa dadka iyo dalka soomaaliyeed inay yeeshaan qaanuun qoran oo heshiis lagu yahay oo kala xadidaya qofka muwaadinkaa waxa uu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay number two marka kaas la helo qaanuunkaas waa inuu abuuraa mekanismkii dowladnimada oo dadka kala celin lahay oo keeni lahay mataqaanaa qofkii meesha uu kasoo gudbo daba lahay oo ugu horeeyo hay-adihii nabadgelyada oo booliska ah okay kadib waa in la helaa hay-adii cadaalada iyo maxkamadii oo qofkii dildiraa lasoo qabto oo markaa maxkamadii la geeyo maxkamadda waa inuu qaanuun koran yaallo wax lagu xukumo yaallo waa inay ka jirtaa cadaalad waa inaysan ka jiro ina adeernimo booliska marka uu soo qabanayo waa inuu ku shaqeeyaa justice and fairness sinaan iyo cadaalad oo ninka qa- booliska ah dadka soo qabanayo iyo midka baaraayo iyo kaaliga xukumaayo dhammaantood waa inay yihiin dad ogon qaanuunka dalku leeyahay ee ku dhisan in loo sugan yahay qaanuunka hortiisa almusaawaa amaama alqaanuun inay wada ogol yihiin oo waxa wada ilaaliyaan oo saas ay tahay hogaanka dalka waa in la doorto haddii la doorto inuu dastuurka ilaaliyo waxaad mataqaanaa magacaabidda jagooyinka sare wasiirka fasiirka maareeyaha agaasimaha iskudiyaha gudoomiyaha si oo fairneska oo cadaalad ah oo qualification iyo aqoon iyo karti in lagu magacaabo waayo ee aan layska magacaabin resourceka iyo xoolaha dalku leeyahay canshuurta iyo khayraadka iyo dalku uu leeyahay oo si sax ah loo qaado oo si saxa loo xisaabiyo oo loo qaydiyo oo si saxa dib loo isticmaalo oo accountability iyo transparency iyo xisaab oo loo jeeda dhihi karo meeshaan maanta waxaa kasoo xarooday oo degmada hooyaad waxaa laga soo xareeyey toban kun oo dollar toban kun oo dollar waxaa lagu isticmaalay iskuulkanaa lagu dhisay communityadanaa lagu dhisay laamiganaa lagu kabay ciidankana dhar lagu diray ciidankana cunto lagu siiyey waa dhihi karo oo waadixa oo loo jeedo siyaabahaas ayaa ammaanka lagu sugi karaa ee keliya laguma sugi karo asgar ordayse iyo bunduk iyo cabdibile inta inta ordaayo iyo waxaas keliya laguma sugi karo
waa tahay een, amni darada maxaa keena een, markaan kasoo tagna amni darada waxaa keena ee, oo faahfaahin badan aad ka bixisay see loo xalin karaa amni darada- am- amni darada waxaa keenaya wixii aan sheegnay hadday maqan yihiin waxaa imaanaya amni darra imaanaysa amni darada waxaa kale Wa- wa- waa tahay marka see loo xalin karaa marka Ah, amnidarada marka waxaa loo xalin karaa marka koow horta dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan geedka geed inay isla aqbalaan inay noqdaan inay- inay inay wada noolaadaan Mm.
inta dadka soomaaliyeed aynan ogoleen inay wada noolaadaan aman amaan laga sugaayo si fiican
marka dadka soomaaliyeed kow inay wada og- horta inay isla ogolaadaan maskaxda ogolaan inay isla noolaadaan Mhm.
number two inay qaanuun kortaan number three ama number saddex qaanuunkaas ay korteen dad ay doorteen inay ku maamulaan Mhm.
number afar ama naqoonka afraad dadkaas loo doortay inay hawsha qaranka qabtaan waa inay yihiin dad lala xisaabtami karo Mhm.
oo og inay yihiin dad u shaqeeya dadka ay matelaan ee aan aynan ahayn inay dalka iyo dadkaygu ay leeyihiin Mhm.
yani wasiirka dalanka fasiirka agaasimaha maareeyaha iskudiyaha waxaa la rabaa inuu nafsidiisa u sheego inuu yahay shaqaale dadweyne Mhm.
oo ogol yahay in lala xisaabtamo markaa daaw kadib haddana waxaa la rabaa haddane dadka soo koraayo diinka soo koraayo inay helaan waxbarasho oo nolosha iyo toos iyo loo sameeyo haddaan loo sameyno qofku iska koro owna mataqaanaa siyaasa tacliimiya inta la hela owna qofku waxa waajibka iyo wuxuu una yaqaano hadhow bulshada dhibi dhibi soo kordhihaa daagamuudada shaqo la-aanta qofku ay abuuraysaa wax la dhaho sarfayfal nin labaatan jir oo guri haysto oo wuxuu cuna iyow abacanaysa oo waxba la barin cid oo unaxaayo ma jirto cidou arka dhagaadiya dharkana waa ka furahaa lacagta moobeelkana waa ka kaabahaa dibatu arkana sida sida ou rabo ku yeelaa marka waxyaabahaas waxaa rabaa in laga hortago dabcan dawladda ugu muhiimsan oo sida dhibaatada loo dhamayn karo waxaa waaye dadka soomaali inay wada hadlaan in dood la furo in la dhaho war sida aan ku noolnahay kuma noola akarno adduunyadu waa socotay boqol iyo sagaashan iyo afar wadan ayaa jirta kaska iyo qalalaasaha iyo nolol xumada waxaan ka nahay wadanka boqol iyo sagaashan iyo saddexaad hal wadan ee koonfurta shiinaha dawladnimo qaatay dadkiisa bera yihiin dadbaa naga dambeeya inta kale waa naga horeeyaa waxayna naga horeeyaan xisaab haddii la dhaho ilmaha iskuulka aada annagaa ugu yar haddii la dhaho ilmaha dhasha ee mataqaan shan sano ka horfinta ee faqiira annagaa adduunyada ugu badan haddii la dhaho dumarka foosha ku ku xijaabta ama marka ilmaha dhalaa dhasha adduunka annagaa ugu badan qaxootiga iyo dadka badaha ku soconaya annagaa annagaa ugu badan shaka la-aanta anagaa ugu badan cumri gaabnida anagaa ugu badan marka su-aasha waxay tahay waxaasoo dhan dad anaga nala mid ah oo bini aadmi ah oon isku kalar ahayn oon isku diin ahayn oon isku laba ahayn ayaa inti isku tegay aa iska xaliyey anaga iskama xalin wili saas darteed waxaad dareemaysaa dadka soomaaliyeed wax aad iyo aad uyidaa ka kaldan khaladkaas intan jirnay lama tilmaameen dadaa waxay rabaan iyadoo khaladaadkaas ay dad ay jiraan inay dhahaan nabad kalaan ay rabaan nabad ma imaanayso nabad waxay ka dambaysaa khaladaadkaas oo la xaliyo dadku waxay u haystaan nabadgelyo darada inay wiilashay yaroo meelaha iska yacyaacayo iyada u baahan in la qabto oo wax loo sheego oo la saxo inay inay abuurayaan inay abuurayaan dhibkeena nabadgelyadahow of course waa abuurayaan laakiin inay saas sameeyaan oo dadka nabadgelyo dara u keenaan dadka laftigooda ayaa waxay ku kuban yihiin xaalad abuuraysa nabadgelyo daro tusaale ahaan degmo dhan oo ay ku nool yihiin shan boqoloo kun oo qof ay ku nool yihiin ama xataa boqol kun de ayaa laba ama saddex qofood ayaa waxay ku abuurayaan nabadgelyo xumo boqolka kun intay isu yimaadiin isma weydiyaan war boqol kunaan nahay dad waxkartaan nahay bini aadmiyaan nahay say toba wiil nabadgelyo xumo loogu abuuray isma weydiinayaan because waxa waaye caqligooda ayaana weli waxawna gaarsiin inay ku qasban yihiin inay wada nooladaan marka dib usa laaba haddana ammaanka dalkan iyo dadkan ka maqan guri ma ahan asguri ma ahan waana loo baahan yahay asguri iyo guri waa loo baahan yahay laakiin fahamkii iyo wada noolaanshihii iyo wadajirkii iyo in la wada hadlo iyo inaan noqono ubada kamida ubadaha adduunka shiina waa hal bilyan iyo laba boqoloo bilyan hindiya waa one bilyan dadkaas waa kashadeen waxay ka tashadeen inay nabadkooda noolaadaan inay mataqaanaa ilmahooda iskuul aadaan inay dumarkooda aynan dul raacan inay noloshooda wax ka qabtaan inaan baahay qof shiinasa ku seexan anaga tagalileenaanahay markii la geliyo isma weydiin reer qurac iyo reer kansaxaa meelaha iska ordaayo qoryada ordaayo inta saas aanana hadda khilaaf kama baxay waa tahay marka ugu dambayntii markay adoo aada u mahadsan bulshada shacabka soomaaliyeed hay-adaha ammaanka qaab noocee ay ula shaqayn karaan
marka u horeysa horta waxaa la rabaa amniga in loo fahmo inuu yahay amni dadweyne in dalkaanu ou nabad noqdo askarta ama booliska iyo ciidamada hubaysan oo mas-uulka ma aha kaligood waxaa mas-uul ka ah qof kasta oo soomaali ah rag iyo dumar oo qaan gaaray oo waxgarta oo ama caqlina oo mumayis ah ayaa ammaanka mas-uul ka ah haddaan leesla qaadin oo qof kasta mas-uuliyadda saaran owna qaadin owna dowrka ou kuleeyahay ama roolka uu kuleeyahay owna cayaarinna nabad ma imaanayso saas darteed waxaa la rabaa in la furo dood dadweyne degmooyinka gobolada meelaha laysugu tago raadiyaasha telefishinada masaajida waxaa la rabaa in laga furo dood ah dad yahansaan u wada noolaanaa oo aan u noqonaa bilicaadan now su-aala waxay ka taagan tahay war dadka soomaalidu ma soo gaareen biniaadanimo wana waxaad garan kartaa waxaan dhahna suudaan koonfurta suudaan oo qarra bis aan naga dambayn ayagana haddii isxadda dagaalami lahayn annagaa ka dambaynayo marka haddii aan biniaadmigu boqol iyo sagaashan iyo afar dawla markaan noqono dalka ugu xun markaan noqono adduunyada yaa u jeedaa walxaa naga khaldan faan looma yaalo iyo iyo tooksi iyo gabayo iyo waxyaaba oo roga oon macno lahayn oo dadkaan dadkaan isu tiriyaan marka dadkeena waxaa la joogaa si aan biniaadmiga adduunyada jooga uga mid noqono waxaa la joogaa xilligii aan wada hadli lahayn oo waxaa naga khaldan aan isweydiin lahayn oo aan qaanuun qoran lahayn oo aan dawlad suubsan lahayn mas-uul aan ka nahay anigu aan ka nahay oo anigu aan iska leenahay oo shaqada u dhisan shaqada u dhisan oo loo qabataa midahay waa hagaag radii muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka maantana waad la socotaan wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa si rasmiya maanta u soo xiray tababar lagu baranayay sharciga shaqaalaha ajnebiga oo ay ka qayb galeen midowda ardayda jaamacadaha muqdisho iyo suxufiyiinta ka howlgala gobolka banaadir wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdulaahi colaad roobleh ayaa ka hadlay halkaa iyagoo saxaafadda soomaaliyeedna ka codsaday inay ka shaqeeyaan horumarka dalka
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام dhammaan kasoo qaybgalayaasha waa mahadsan yihin hebel hebel ma dhihi kari way ugu badanayeen muhiimadda waxaan rabaa inaan idhaahdo dadkii ka soo shaqeeyey barnaamijkan qaybahooda kala duwan waa ku mahadsan yihiin waa ku mahadsan yihiin maan sheega mise sheekadaan dhegeystaa waa mahadsantihiin marka waxaan rabnaa nuxurka waxaan ka raacaynaa ujeeddadii hadafka seminaarkan uu lahaa iyo sharciga la isbaraayey iyo waxa laga fahmay iyo qiimaha uu leeyahay waxaan filaya adinkaa ka turjumay inta hadda aan dhegaysanayay intaasaa igu filan waxaan rabaa sharcigan shaqaalaha shisheeye ee hadda aada qaadateen seminaarka aad ku qaadateen waa sharci aada muhiim u ah dalka iyo dadka soomaaliyeed faa'iido weyn u leh waxaan rabaa inaad ogaatiin maalinkii wasaaraddan aan lii magacaabay asagaan ka bilaabay shaqadii igu horreysaan ka bilaabay isagu ah ujeeddada aan oogu bilaabayn wuxuu ahaa yacni in ummadda soomaaliyeed xuquuq badan oo ay leeyihiin in dad shisheeye ay haystaan ayaa ii muuqatay xog badanna waa ka hayo aniga nin koytee ma ahayn waddanka la joogo nin waddanka joogaan aha xog badan waa ka hayo waddanka sidaasaan ooga bilaabay anoo arkaayay yani inta hadda meesha hortayda fadhido iyo inta kaloo iga maqanba in xuquuq iyaga ay leeyihiin ay ay lumaysay ayaa ii muuqatay sidaasaan horta ugu bilaabay marka u horreysay waa saad had u fahamteen w saad had u fahamteen waxaan rabaa marka ee, sharcigaas dadkii dabaqi lahaa idinka waay annaga waa keennay ee, intii awood aan u lahayna waa bilaawnay waa ku shaqaynaa laakiin xuquuqda idinka maqan dadka soo dhicin lahaa idinka waay maadaama sharciga aada hesheen sharcigu annaga keligeen kama shaqayn karo waxaan rabnaa labada hay-adood hadda inta fadhido oo saa maanta seminaarka dhaadata dadka u baahan ayaga waay sharciga ma aha wax annaga keligeen nagala sugaay sharcigii intii uu lahaayaan soo marsiinay sharciyadiisiiyaan soo sugnay madaxweynaha dekaraatadii wuxuu soo saaray faafinta rasmiga kusoo saaray wax ka dhiman hay-adihii dowladda ma jiraan waa sharci shaqaynayo waana ku bilaabnay waxaa la rabaa marka xuquuqda ummadda soomaaliyeed qofka mas-uulka oo markaas meesha jooga keliya kama xilsaan maxaa yeele wuxuu wax in la wada wada u baahan waay sida hadda uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha maxaa la yidhaahdaa fiyiinta gobolka banaadir wuxuu sheegay yani in dad ajaaniib ah ay xuquuqdii ay heli lahaayeen bulshada soomaaliyeed ay ayagu qaataan waa runtiisa marka waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo waxaan rabaa doorka warbaahinta ay ku leedahay xuquuqda shaqaalaha waa shay muhiim ah haddaadan adinka wax dhabta ah oo jira adinka aadan sheegin ma filaayo in dadka ay wax maqli karaan dadkii dadka wax u sheegi lahaa adinka wa dhalinyarada ka soo baxday dugsiyada sare iyo jaamacadaha xuquuqdii ay ku lahaayeen waddankooda inay ka shaqeeyaan nin didooba meel kale ka yimid inuu waddanka yimaado ka shaqeeya sax maha marka xuquuqdiina adinkaa raba inaad difaacataan annaga sharciyaddii iyo sistamkii dawliga ah nidaamkiiaan kale waxaa la rabaa marka adinkaa laidinkaga baahan yahay inaad arrinkaas xooga saartaan sharcigan shaqo qorista shaqaalaha shisheeya n waxaan ka soo marnay annagu waa garan karnaa waxaa idin kaga baahanya sharcigaas inaad baratiin oo akrisaan ayaa laidinkaga baahanya waa kii xuquuqda siinayay ummadda soomaaliyeed waa shay muhiima waxaa la iska soo sameeyey oo iska ciyaare ma ah waa inuu qangelkiisa adinka aad ka shaqaysa dadka rabo inuu ay sheeg sheegaanna adinka wado dadka dadku ma wada fahamsan ma wada fahamsan laakiin dadka dadweynaha ama shacabka dadku u sheegi lahaa adinka wado waddanku horumar fiican uu ku socdaa waa dareemaysaa sharcigan markii aan soo saarnay waa garan kartiin shaqaalo ajaaniba in lasoo qabto maxkamad la saar sharcigaana keenay in lasoo qabto oo sharci darro waddanka isaga yimid marka ma aha sharcigu mid ciyaar la isaga sameeyey maaha inuu dhaqangalo uu shaqeeyo idinka laidinkaga baahay inaad ka shaqaysiisa annagu kaalmaanna waxaa waaye marka waxaan aad u dareemaynaa annagu lafteena isdhaliilno intaan dad kala dhaliilayna annaga waxaan isku dhaliilayna waddanku dadkii wax u bartay intiina waa meeshaa jooga yaad sugaysaan marka oo dhiman dadkii wax u bartay idinka wa idinkaa laydinka rabaa waddanka horku markiisa inaad ka shaqaysiin miidiyaha weliba waxaa laga rabaa siduu saaxiibkay ka ka dhawaajiyey dhibka waddanka maanta markay shay yar dhacaan adduunka rogmadayaa laga dhiga soomaaliya wax yar markay ka dhacaan adduunka inuu rogmadayaa laga dhiga meelaha rogmaday oo ognahayn wax lagama sheego hojeeda dhibaatooyinka qaraxyada iyo dhibaatooyinka adduunka ka dhaca soomaaliya ugu yar u dhigan markaasaa waxaa laga dhigaa balaayo iyo waddan rogmaday oo wax ka jiraba aysan jirin waxaas dhanka kale dadka u sheegi lahaa bedel lahaa idinkaa idinkaga baahay marka waxaa loo baahanya marka inaad waddanka idinkaa wax u bartay idinkaa hadhow madax ka naqan doono yaad kaloo sugaysaa madaxdiina bedeli lahayd adinka waayo waddankiina marka adinkaa la rabaa inaad wanaagga uu leeyahay horumarka uu leeyahay shan iyo labaatan sano ka hor gurigaan soo ahay waa wasaaraddan xaruntii wasaaraddu shaqadii arrimaha bulshada min raaskaaboon ilaa raas cazaad shaqaalaha babliga iyo baraavid wasaaradda xarunta laga kumi jiray tan waayo shan iyo labaatan sano ayaa waxay ahayd meel ebel ah oo qaxooti degan yahay maanta say tahay waa dareemi kartaa marka in la wanaaggii la gaaray in la sheego dadkii sheegi lahay adinkooda laakiin balaayada in la sheego ya balaayo le la akrinaa bis habeen imaana war wanaag in la sheego maxaa diida horumarka in la sheego waxbarashada in la sheego shaqada ha yaraata ama ha badnaatay in la adiga waxaa lagaa rabaa war wadanka horumarkiisa adigaa lagaa rabaa inaad sheegto laakiin balaayadeena bomboonay sax maa warbaahinta si gaar waxaan uleeyahay wasiirka waaba ag fadhiya galabta maanta aada ugu faraxsanay saaxiibka colaad waxaa laidinkaga baahan yahay warbaahinta inay dhinaca wanaaga ah ay ka shaqeyso malihin annaga wax xunoo dhacay maaa loo maa maxaa loo sheegaa mali wixii xunoo dhacay waa la sheegaa sax laakiin sida wana sida xumaanta loo bomboonay wanaagga loo bomboonay marka wanaagga adigu maslaxad ku yahay ninka hadda ajanabiga suxufiga dibadda laga keenay su-aadka guddoomiya sheegay laleeyahay ciidana loo sameeya waa la waardiyay hotel dijaala adig maa hotel lagu dejiyey lagu waardiyay ciidan lagu yaala lacagta ku baxaysa meeqa kostiga ku baxay ka warraba ninkaas marka la keeno waayo adi aad uheli la-ad waxaas waxaa la rabaa dadkii ka shaqayn lahay arrinkaas adinka wa xuquuqdiina inaad soo dhacsataan adinkaa laydinka raba siyaasaddii iyo boolisigi iyo sharcigii iyo wixii dawladda idin hayso laakiin adinka maxaa laydinka raba wixii inaad sheegtaan adinkaa laydinkaga bahay xuquuqdii inaad soo dhacsataan adinkaa laydinka bahay oo wanaagga waddanka iyo horumarkiisa iyo laga sheekeeyo soomaaliya waxaa laga dhigaa meel oo balaayo ay ka taagantao wana nabadda ay ka jirno balaayo ay joogto wadamada ugu waaweyn adduunka ayaa balaayo ay ka taaganto habeen imaalan og ma la sheega waxoo yaroo meeshoo ka dhaxaa la sheega annaga weli ma aragteen nin intuu qori qaatay iskuul galay dad iskuul eberka soo siimaa sooma xamar ka jirta ma soomaaliya ka jirta ya iskuullada inta la galaa xabad loo qaata eberka siyaa la baabiya waxoo yaraa laga dhiga soomaaliya maa ka jirta waxaas degmo iyo gobol iyo caasimad meel kastaba waddanka waaqic inaan naqano wa in waaqici la naqano wa maskaxda fiican in lala yimaado aa loo baahanya dadkii maskaxdaas fiican la imaan lahaan adinka wa waxaad ogaanaysaan haddii waddanka wanaaggiisa aad horumarkiisa adinka aad ka sheekeyn waysaan adinka aad ka shaqeyn waysaan sida hadda ninka ajanabi oo loo keena hoteelka loo dejina oo ciidanka iyo baabuurta loo waadin lacag tirada badan loo siina saasna weliga ku jiraysa adi maxaa diiday inta lagu wado waddan kale lagu geeyay hoosta ninkaas inta lagu bixin adi maxaa lagu bixin lahay adi maxaa lagugu imaana oo lacagtaas kale loogu bixin fiicna muu sheega fiicna ma sheega adaa la rabaa in inta lagu qaado waddan kale lagu geeyay lacagta ninkaan lagu bixin in lagugu bixin maxaa ula aday adig lagugu bixin lahay lacagtaas hawaaye waan ognahay dadku waddanka imaanaya soomaalidana waxaad ogaatiin oon rabaa inaan idiin sheego dhib kasta oo soomaaliya ka jiro dad soomaaliya ku lug leh xaqiiq dhab eh qof calooshiis u shaqaysta ee soomaaliya ayaa mushkilo kasta soomaaliya ka dhacda ku lug leh waxaa loo baahanya dadkaas in laiska qabto la fahmo waayo horumarka waddanka cid noo horumarinaysa annaga male adduunka waa la iscaawiyaa caawinadaas un baan adduunka qaybta u keliya un baan ka lehna annaga xaggaan hoon leenahay mana annaga soomaaliya loo hoonaad cidgoon u dhaysa maya adduunku waa iscaawiyaa iscaawinta adduunku iscaawiya un baan annagana qayb ka mid ah nahay marka waxaa loo baahan yahay in wanaagga iyo horumarka iyo samafalka qofka in yar hadduu sameeyo intaas yar oo wanaagga ummadda wax u taraysa a u baahan dadka in la fahamsiin loo sheego taasaa muhiima saasaana marka horumarka lagu gaari karaa adinka oo mahadsan sharciga shaqo qorista shaqaalaha shisheeye waxaan rabnaa waddanka oo dhan inuu ka hirgelaan rabnaa uu ka shaqeeyo wax meel keliya ku gooban maaha sharcigaas waxaan filaa calaamadaisu ka turjumaamo ogi muqdisho keligeed kama turjumo ya calaamadaisu ka turjumaamo muqdisho keligeed waxaa loo baahan yahay marka in lagu shaqeeyo la horumariyo xuquuqdaada kusoo kusoo dhaca kanna waa ujeedin waa dikreatada madaxweynaha u kusoo saareen faafinta rasmiga ayado oo buuggaan uu ku qoray marka dadka inay dhaqangeliyaan la rabo annaga wa ma loo baahanya gabar iyo wiilba waxaa laidinkaga baahan yahay inaad horumarisaan laga faalloodo la sheego horumarka dalka uu maraayo iyo wanaagiisa shaqo kasta oo la qabto salbiyaad iyo ijaabaad waa leedahay laakiin salbiyaad keliya un inaan akrino ijaabaadkan aan jiro marka waa mahadsan tihiin waxaan aad ugu faraxsanahay yani kasoo qaybgelkiina iyo sidaa isu soo xilqaanteen nin walba danow lahaa laakiin ahmiyadda aada siiseen aad ayaan idinkaga mahad celinayaa dadkii ka soo shaqeeyey hawshaan soo qabtay maxaa la yidhahdaa saaxiibka sabso daahir waxaa waaye wasaaraddan markaa hadda aan ka shaqaynaynay iyo xafladdii wasaaradda furitaankeeda iyo kowda meey wax badan ay qabteen aadaan ugu mahadcelinaya waxay arkayeen wanaaggii iyo wax socday ay ayagana ay dhiirigelinayeen waana loo baahan yahay aadaan idinkaga mahadcelinaynaa kasoo qaybgelkiina iyo fursadahan qiimaha badan maanta aan helnay waxaan rabnaa marka in horumarka maanta midiyahaan oo u faa'iidaysta mashruucan hadda maanta inta loo yimid inuusan naqanin wax yaroo oo dabago-a dabago-a ka dhigin wax dabago-an yaan laga dhigin oo halkoo mar uun ilbirisi meesha soo maray ha waxaa la rabaa in lagu lagu celceliyo u baahan yahay faa'iide adinku idin faa'iide idin yahay faa'iide adinku idin yahay horumar adinku idin yahay adingaa ka faa'ida marka cidna uma maqna aalna uma qorne yaa sugaysa wadanka adinkaa iskale horumarsan marka waxaan rabnaa marka annagana inaan ka shaqeyno wixii wanaag ah horumar dadka dhalinyarada ah oo jaamacadaha ka soo baxay siday ugu dhawaajiyeen shaqooyinkii ay heli lahaayeen dadka lahaa waxaan rabnaa dadkaas sharcan waxaan u talagalnay dadkaas in laga soo dhiciyo xuquuqda ay haystaan iyaga iskama leh dadka ilahay inay soo dhacaan sidoo laga dhawaajiyey sharciga shaqaalaha private-ka qofka contracta lala gelayo ma naqaan hadda lama yaqaan shirkadaha jiro kambaniyaa jiro ganacsataa jiro se qaabkay dadka ay shaqada ay ku qoranayaan qofka xuquuqdiisa in la ilaaliyo yani greedka qofka uu leeyahay may ku siiyaan mushaar mise mid ka yar ay ku siiyaan sayn ku ogaana waa in dhaqa sharciga la dhaqangeliyo qof oo mataqaanaa greed ee ah heshiis lagula gelaa laba boqol iyo konton ama saddex boqol waxaa la dhahaa waa ku qasban yahay xaqu ma laha qofkaas yani inuu qofkaas saas yeelo maxaa yeele xuquuqdiiyaa maqan qofkii waxaan wala socodsamaya sharciga wey sharciga oo dadka qabtaan rabaa qofkaa xuquuqdiisa uu ku has aa loo baahnay annagoo marka shaqadiiyaan sharuucdiyaan soo diyaarin nin dhanaa madaxa waa meeshaan jooga aliw aliw baa meesha na waxaan rabnaa inaan helno dadka shaqeeyo waddanka ka shaqeeya shirkadaha u shaqeeya hay-adaha u shaqeeya tiradooda inaan helno sharciyada ay ku shaqaynayeen inaan helno ogaano mamud ma mudan yahay kan inuu shaqeeyo mise ma mud in la yidhaahdo wixii ayaga ahaana marka dadka ka shaqayn lahay marka annagana lasku daray waa ma ogi muudaya u xilsaaran in la yidhaha indhahle laga fiiri ma aha muudaya hal irid uu ka bixi karaa toban irid kama bixi karo marka waxaa rabnaa ah irid markaan ka bax adinka irdaha kale aad ka baxdayda wixii ay naqdaan wax lagu xisaabtama dadka waxaa rabnaa xuquuqda inuu soo naqaad loo shaqeeya xuquuqu leeyahy xuquuqdiis in la ilaaliyo waa isaga ninka u shaqaynaayana isaga waxaa rabaa xuquuqdiis inuu ilaaliyo maxaa maxaa xuquuqdaas marka in la dabaqo shan iyo labaatan sano dadku waxaa ka fahamsana wixii haddaa la rabaa marka in lagu soo celiyo jidkii lagu soo celiyaa la rabaa arrinkaas arrin muhiim ah waayo yaa dadka intay shaqo ka helaayeen dadka waddankoodii haddaysan shaqo ka helin waxaa badaa looga dhamaanaa shaqa la-aan bay sooma shaqooyinkii dadaa haysta dadkii haysta in laga soo dhiciy waay shaqooyinka dadkii ilahay usoo noqdaan taasaa loo baahay waa mahadsantihiin warkaya waxbay ay ku dheereynen muhiimadda iyo nuxurka iyo ujeedadii hadafku waa la fahmay inta aad sheegteen ood garateen waay intii un baan annagan rabnaa idinku dhirin wax dheeri hadda ma idiin sheegaya harihiilaan kasoo celcelinaya waa mahadsantihiin soo dhawaada waan idinkaga mahadcelinayaa wixii kaloo dhimana
bismillahi rahmaan raxiim wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada agaasimayaasha waaxidyada wasaaradda guddoomiyaha saxaafadda suxufiyinta gobolka banaadir master cabdiqaadir maxamed faarax firiq waa waa maxay ahaatee qabiir maxay ahaatee waxa waaye saxaafadeed islamarkaasna waa wakiilka wasaaradda dhalinyarada isboortiga ee qurbanjooga soomaaliyeed dibadaha ku nool jaaliyadaha dhamaan waxaan salaamayaa saxaafadda rijaalkii saaxiibadayda waan salaamayaa waxaan kaloo rabaa inaan salaamo midooda jaamacadaha soomaaliyeed dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib waxaan u mahad celinayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gaar ahaan waaxdeeda tababarada iyo waaxda shaqada waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee soo qabaqaabay tababarka qiimaha badan runtii sida aan ka wada warqabno mar walba soomaalida waxaa lagu xantaa dad aan maxay ahayd inta badan aan jecleen mee wax qabtaan jecleen marka waa waa wax aada muhiim weya in tababarada noocan oo kale runtii aada loogu badiyo shaqaalihii dowladda saxafiyiintii iyo ay kala faa'idaystaan waxaan dhihi karaa ana kala faa'iidaysi midooda jaamacadaha wax badanaa laga faa'idayaa runtii saxafiyiinta iyadan wax badanaa laga faa'idayaa wasaaradda qudheeda shaqaalaheeda nafirkeeda wax badanaa laga faa'idayaa marka aqoon isweydaarsi in dhalinyaro gabdho iyo wiilala isku yimaadaan laba maalmood saddex maalmood ay ay ay maskax shiir sameeyaan wax badan kala faa'idaystaan runtii aada iyo aad ay muhiim u tahay danahoodana runtii ay ka hadlaan waxaan mahaddaas iskale umahad celinaa wasaaradda shaqada ee arrinkaasi aada iskugu xilqaanta inay ka shaqeyso
sharcigan waa run sida la sheegay waa la baas jiray marka aniga kama hadlaya sharcigan wuxuu xallinahay iyo faa'iidada oo uu leeyahay iyo wasaaradda wasiirkaa joogo dhinaca warbaahinta aniga aan ka hadlaya inta badan warbaahinta soomaaliyeed maalinba waa sii badataa maalinba idaacado badanaa la sii furaa t v badanaa la sii furaa stationada waa sii bataan shaqaalihina waa sii waa ayagana waa sii bataan inta badan aniga waa la sheekaystaa waxaa badan tacadiyada milkiilayaasha iyo iyo agaasinayaasha warbaahinta sii badanaysa iskale inta badan xuquuqdii ou lahaa ku filan inuusan helin qofka shaqaynaya microfonka wato naftiisa riska ku jiro laga yaabo in meelo khatara ou galo inuu xuquuqdiisii helin laga yaabo in saacado badan uu shaqeeyo saacadihii asaga loogu talagalay saacado ka badan inuu shaqeeyo wasaaraddan sidaa ogtihiin siddeed saacadood in la shaqeeyaa waxaa maxay ahaatee xuquuqda qofka muwaadinka soomaaliyeed saxafiyiinta ka badan ay shaqeeyaan saxafiyiinta ka badan ay shaqeeyaan marka dalkooday u shaqeeyaan aada iyo aadaan runtii dadaalkaas iyo kartidaas badan iyagoo da-yar ugu mahad celina laakiin sharciga sida saaxiibkay oo sheegay waxaa jira xeerka saxaafadda waa xeerka saxaafadda waa la ansixiyey baarlamaanka iyo golaha wasiirada oo maray madaxweynaha inuu saxiixaa maxay ahayd madaxweynaha uu saxiixay andhehe implementationkiisa hadda aan ku jirnaa sidii loo dhaqangelin lahaa inuu inuu shaqeeyo sharcigaas markuu shaqeeyo waxaan is leeyahay wax badan oo oo xuquuqda oo saxaafadda ayaa meeshaasi runtii soo bixi doonta ay heli doonaan waana muhim inay sharcigaas aad u akristaan sababtoo haddaadan ogeen waxa xaq u leedahay naftaada ma difaaci karaysa marka shaqaa inay saxaafadda aad ay sharcigaas u fiiriyaan ee aad u akriyaan waa jeclaan lahaa tababarkaani doorka saxaafadda soomaaliyeed shaqaalaha shisheeye shaqaaleynta shisheeye in waa run sidii saaxiibkii uu ka dhawaanjiyey waxaa laga yaabaa shaqaalo kale laga keenay waddamo aada noogu dhow sidii kenya oo nairobi oo kale iyo etoobiya oo kale in laga keeno dhalinyaro laga keeno shaqada aad idinka qaban kartiin oo saxaafadda soomaaliyeed ay qaban karto ama laga yaaba xataa ka fiican inay qaban karaan meelaha qaar aysan tegi karin shaqaalahaas ay tagayaan saxaafadda soomaaliyeed inay tagto laga yaabo uguna lacag yar laakiin waxaa iska kaashan doona wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda shaqada inay iska kaashadaan sida sharcigaa ku qoranba qof soomaali ee shaqo u qaban kara inaan ajnabi maxay ahaata loogu baahan ama loogu yeerin marka aaday u muhiim u tahay shaqadaa naga badan doonta markaas keliya inaan shaqaysanaa annaga aan noola baahnaan doona haddii ilaa yaraa marka aaday muhiim u tahay xuquuqda aad leedihiin inaad idinka ogaatiin aaday muhiim u tahay wasiirka runtii muhiimadda tababarka iyo xifaahin doona aniga keliya waxaan leeyahay tababarka markii tababar la qaadanayo inaad meesha aanan ku dhaafin waxaan baranay inaan maxay ahaata aan ku camal falno dadka kale oo intaana saxafiyiinta gobolka banaadir intaan waa ka badan yihiin inay maxay ahaata walaalahooda kale oo nasiibka aan u yeelan inay tababarkaana ka qayb galaan inay ayagana fahansiiyaan ay macallimiin dugsiya noqdaan haddii ilaah yidhaahdo aada iyo aad ayaan ku mahad celinayaa aniga inaan kasoo qayb galo oo saxaafadda sa maadaama saxaafad ay joogto meel kastoo saxaafad joogto waa jeclaha inaa imaado intaasaa idinku imid keliya iyo dhiirigelintaas aada iyo aada umahadsantihiin asalaamu calaykum
hagaag barnaamijkii dhacdooyinka maanta oad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray halkan idinkala socosanaya anigoo maxamed cali cumar juba waxaa barnaamijka farsameynaya maxamed cabdiqalaaf hase ahaatee waxaan idinkaga tegayaa gabagabada barnaamijka heesta soo socota
idinki dhammaantiin egihiina furaho dhulka daaficiisiyo dhimashada dhimashada
dhimashada haddii dina Ah, dhimashada dhimashada
dhimashada haddii dina
soomaalay dhammaantiin dhegihiina furaho dhulka daaficiisiyo dhimashada dhimashada
dhimashada haddii Ah, dhimashada dhimashada
dhimashada haddii dina
taariikhdu waa dhaxal ma dhammaanta weligeed ciidankeenna dhiidhiyey dhinaciyu kaa xigo
walee lagama soo dhaco
taariikhdu waa dhaxal ma dhammaanta weligeed ciidankeenna dhiidhiyey dhinaciyu kaa xigo
walee lagama soo dhaco dhaqdhaqaaqa xoogiyo dhinacyada bilaysama dhammaan ciidankiliyo kuwii dhaafsanaaye dhaqdhaqaaqa xoogiyo dhinacyada bilaysama dhammaan ciidankiliyo kuwii dhaafsanaaye
xilka dhabarka saaro waa dharaarti geerida laga dhigay xalaashee dhimashada dhufaysyada
dhufayskooda ugu baar
Ah, dhufaysyada dhufaysyada
dhufayskooda ugu baar dhaqdhaqaaqa xoogiyo dhinacyada bilaysama dhammaan ciidankiyo kuwii dhaafsanaaye dhaqdhaqaaqa xoogiyo dhinacyada bilaysama dhammaan ciidankiyo kuwii dhaafsanaaye
xilka dhabarka saaro waa dharaarti geerida laga dhigay xalaashee dhimashada dhufaysyada
dhufayskooda ugu baar Ah, dhufaysyada dhufaysyada
dhufayskooda ugu baar
xilka dhabarka saaro waa dharaarti geerida laga dhigay xalaashee dhufaysyada dhufaysyada
dhufayskooda ugu Ah, baar dhufaysyada dhufaysyada
dhufayskooda ugu baar
taariikhdu waa dhaxal ma dhammaanta weligeed ciidankeenna dhiidhiyey dhinaciyu kaa xigo
walee lagama soo dhaco
taariikhdu waa dhaxal ma dhammaanta weligeed ciidankeenna dhiidhiyey dhinaciyu kaa xigo
walee lagama soo dhaco dhac dhinaciyu kaa xigo
walee lagama soo dhaco